Wasaaradda Deegaanka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daahfurtay mashruuca u adkeysiga isbeddelka cimilada. Daahfurka mashruucan ayaa waxaa ka qayb galay Guddoomiyaha Ururka Haweenka Degmada Kismaayo, Guddoomiyaasha Xaafadaha Magaalada Kismaayo iyo Guddoomiyaasha Tuulooyinka hoos yimaada Kismaayo. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka Dowlad Goboleedka Jubbaland, Aadan Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay faa'iidooyinka uu leeyahay mashruucan.
Waxaan halkan daahfur ugu sameynaynaa mashruuc ee loogu talagalay oo adkeysiga cimilada. Waan ognahay ee waayadii dambe cimilada dhibaato badan bay keentay ee dhanka xaalufka deegaanka, ee dhanka isbeddelka cimilada ee kuleylka dhibaatooyin badan baa ka jiro. Marka saas awgeed waxaan ugu talagalnay mashruucan ee dadka deegaanka Luglow iyo nawaaxigooda ku nool in ay ee mashruuc shaqo abuur loogu sameynayo oo isugu jira saddex qaybood. Ee qaybta koowaad oo ah qaybta koowaad oo ah dadka in lagu tababaro meeshii burjukooyinka waagii hore waxaa la sameyn jiray dadka waa loo qaybin jiray iyaga oo magaalada laga soo iibiyaa loo qaybin jiray hadda arrintii waa la bedelay waxaanu ka dhignay in burjukada dadka ayaga lagu tababaro ay soo saartaan markii tababarka ay dhammaystaanna ay nolol ka dhigtaan oo yacni qofka in wuxuu ku noolaada la baro waxaa jirto dhalinyaro badan oo ku nool ee barakacyaashii ha ahaadaan xeryaha qaxootiga ku jiro kala duwan oo shaqo la'aan ah marka in shaqo abuur looga dhigo halkii marka burjukooyinka inta la qaybiyo ee laba boqol oo xabo burkeeti la qaybin lahaa in dadka la yidhaahdo marka xarun weyn oo burjukada lagu farsameeyo in la dhiso laga soo kala xulo dadyow kala duwan oo dhallinyaro dumar iyo rag isugu jira laga soo kala xulo xaafadaha luglow dhammaan ee xerooyinka ku xeeran kadibna tababar la siiyo burjukooyinka ay soo saaraanna isla dadka ayaga ah xeryaha ku nool loo qaybiyo kadibna halkaasi ay ka sii wadaan ay nolol ka samaystaan wixii ay soo saaraanna iyaga ay mas-uul ka yihiin inay suuqa geystaan ay iibsadaan ay lacag iyo nololba ka sameeyaan mashruuca midka koowaad wejigiisa koowaad waa qaybta qaybta labaadna waxaa weeye waa tababarkii haweenka ee falkinta guddoomiyaha haweenka waxaan ka codsanaynaa in ee ee dadka xaafadahaas ku nool qaybo ka mid ah ama dadka kismaayo jooga xataa laftirkooda waa loo sameyn doonaa ee barnaamijka falkintaas hadda laakiin qayb tababar hore loo siiyaa jiro tababarkii baa lasii wadi doonaa guddoomiyaha haweenka kismaayo codsi bay keensatay tiri laftirkooda magaalada kismaayo dumarka haweenka ayaga laftirkooda kismaayo jooga in loo sameeyo falkinta noocaas iyadana codsigaasi haddii eebbe idmo Mashruuca u adkeysiga isbeddelka cimilada ayaa waxaa iska kaashanaya Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada, Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo Hay'adda KISI.